بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي ميل كستي سندوغدان يو سيكستون اندهيغا ايتان وليبا هودا سينكولنا هميفين aka dhawaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtidan oo kale hoo ilaahay aboodilale ku helaysan ku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada barnaamijka kulanka aysan ka dheegi doontan oon ina siinkahay waliba kumid aha isqoqobsadowga ka teegan maamulka dowladda hoose ee degmada buuraha kabe ee gobolka baay oo irkeyska shareeray gureeda markii lama mas-uul oo lamaadaba sheegdo antidigreeto kuweedlan wasaaradda arrimo gudow maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo iska qoobsadeen degmadaasi hataba shacabka buuraha kaba may dareemeen markii lamadaas qof digreeto lamaada buwadada yowmeylasi iska qoobsadeen may ku ereng malaaqada ka nool degmada buuraha kabe oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale weliba aysan dheegi doontan odayaal walgarod dhallinyaro rooga magaalada baydhabo oo dalbadii anti cadaalada la horsheena askarigii dili ilaahay naxariistay jina ka waraabiye madaxoona wasiir cabbaas siraaji yoogana kulanjo geeka lagu dareemay boor iyo qiiraha iyo ku qaban anti diiqaadan taasin iyo sheegeen antiinan aan samaana maysheena intiata walgorod iyo dhallinyaro rooga magaalada baydhabo iyo arrintaasi ku hadalan oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo siinkahayna saas oo kale waliba barnaamijka kulanka warsan oo kuuna siinkahayna maarayaha garoonka baabuur buuba degenka ee magaalada kismaayo oo faahfaahin ku bi qalaba dhinida howada lan isticmaalo oo dhowaan laka wareeji maamulka garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo haddaba qalabkaasi mayay oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo kukabogada doontan maxkamadda sare ee maamulka somalilan oo go'aanku deerti doorashadii ka dhiidi maamulka somalilan waanuusa kabahi muuse biixi cabdi madawiinaga maamulkaasi somalilan haddaba maysheena intii maxkamadda sare ee maamulka somalilan hadda arrintaasi ku hadal oo ka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saasoo kale waliba uuna siinhayna soomaaliya iyo qatar oo shal saxiidi heliisa kabahowa lama boqol milyan oo dollar maisheen intiata qatar iyo soomaaliya heliiskaasi saxiixedan xidla maamul goboleedyada dalka ka jira qaarsho qatar iyo gooyeen isla maraxantaasna la safaday xulifada sacuudi carabiya hogaamiyaas oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta guddiga difaaca baarlamaanka dalka soomaaliya oo booqday ciidamo tababar anka dareera saldhigga dowladda turkiga iyo ka hirgeliyday magaalada muqdisho maysheeniyato guddiga difaaca ee baarlamaanka dalka soomaaliya anti boobadan saldhiggaas xilla ansaxyowka sharciga argagixisada baarlamaankiyo ku lugi jiidahayaan barnaamijka kulanka warsan oo ku waliba siinsaaray waana siinla dareeri doonay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamada walibaas galanguinyii sii doonay saaxiibkayga maxamed bikey ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan amiina ma arbaaha galaasuu taarikhdan iyo keedanta labaatan iyo siyeedka bilo kow iyo tobanaad ee nofembar sanadka labada kun toban iyo toddobada wali dhugaysatayna qodobada barnaamijka kulanka warsan oo kooban haatana diyaar garooba usuga shishalbaan isqaqabsiga ka teegan maamulka dowladda hoose ee degmada buuraha kaba oo irkiiska shareeri kureeda markii lama qof oo wedadan digreeto hakubati wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo iska qobsadeen degmadaasi hase ahaatee hangnagada doogna wali ku bilaawadan e odayaal iyo walgarad oo rooga magaalada baydhabo xarunta gobolka baay oo dalbaday intii cadaalada la horsheena askarigii dili wasiir cabbaas siraaji ilaahay naxariistii jina ka waraabiye kulun eedan weyn oo geega ka dhihi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isla maraxantaasniyo ku qiib galeen malaaqyo walgorod haween ama hanraab dhallinyaro iyo qeybo shal duwan ee bulshada magaalada baydhabo iyo waliba laka dalbaday anti diilan qaaddaana isla maraxantaasna dilka wasiir cabbaas siraaji beese lanka doorsada korna lanki dilayn iyo ku odsadeen anti la horsheena maxkamadda mise cadaaladda sida diltoogasha lanka fuli yoogana ku odsaday madawiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya intii cadaaladda horsheena lankaasi waliba saas oo kale iyo madawiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo aan sheegana anti markii la doorada iyo eedan kariyaaqeen balse hata madawiinaga kalsoonida shacabku isku dhumi kureeda markii arintii wasiir cabbaas siraaje isku kashibaray sariintiis ku fuuli qaar ku mid a bulshadii maylasi ku hadli oo aan iska jiraan wasiire xildhibaana malaaqyo iyo walgorda dhalinyaro hanraaba iyo waliba dhammaantiyo iyo eedan ku hadlayna arrinta wasiir abbaas siraaji waanu yoogo eedan ku hadleen arrintaasi بسم الله الرحمن الرحيم جيك او بليكو توميكو لباتي سيد ات مي ku hadal u haynaa dhibaatada nini qobay qoomiyadda digil imirifle wasiir sholidili ay dhimidiliku waali lanka kala hirin la qiimayo waaye marka farmaajo shalay migili doohradaay sagiir iyo kabiir soomaali unu labaatan malaag meelo fadhiina kabubu soo jelay intii ku dhammaada kora aan haay ridaay farax adduunya laleh geeka maynoo teegantaa lankuun sewal wada jacaylkii intee ku qaadi may dhibaatadun walwaa maxkamad dhammayti lama kol maxkamadna ka dhammaayo hal digay la ari sababta dhininka anshareeriyaa ma ata ay ku dambooye madaxweynaha ku dambooye ra-iisul wasaaraha ku dambooye ay ku dambooye unumay fadaane lankusugaintii lankiikayn abbaas dhaho waayni lankaasna lanshay waayo fadaan lanki diidan muraatay madeyraaw unnu dadka doy degaawa ana ilaa kismaanyo dadka degaawa ana khaas ahaan lankun ciddo hoos ahaan usuku dhaladi iyaado oo qoriliin qabna filaaraylika dagaalamaaw lankiina noo dilo tuma anka aarani hadda haddii dawladdii walaygaantiya ka jaraan dawladdiina hadda iyaadii hanuu horjeedo ay haaneelana madaxweyne unumay fadaane walaalow ka jeelna soomaali jacaylakeen doorati may fadaane inay jacaylka haku bato lan welba xaqshay siidu una xaqayna mayle waa lankaas in la dilulay fadaana wal kale oo unu raadiyo hayno mase hungurumu fadaano aan habar gidir wadaadkoo iinkooy ilahadali awraa lahaa waari haang adig wada aniba qaba iday rogaan lama boqol halaada kiin wada eri lama boqol halaad aniba qaba eri habar gidir eri gaalsha min baahani oo buulka lahoo hegi rogo deexdaas laka dhaqaw marka may fadaane ninin abaal mariyo ninkaas li dilo mal dilaahoo lileema ninin idaayo ununa dadlayanaa kollaysa layan dhagadaana unumay ka kabanaa wasiiradii iyo baarlamaanadii kismaayo iyo jubbaland iyo koonfur galbeed dadkii lahaa dooradii yaa ka kabana ugaas iyo waa ahaa khaasatan lankaas ana kismaayo lama kolaseedii umrigayba kolkooma inseeday lixdun iyo sagaalkii lan gaal ameerikaan ee islaan oo dili iyo onajee tiyoodii sa inseedii kolka lamaad siyeetunkiya seedi lan jilib lakihiri bu'aale lakihiri iyo xabsimeyle ah ku dhiyaaye kismaanyadu lamadaas kolaas haddow ka sadiin hayti lankuun doorashadiis deegan sheeya meelahay lankuun lam weliba lam cidooda ku tirsinye hadda maylana madaxweynow lankuun arrantuun hal fuliyey hoos samaanla fadaab haddii wal kale li wadadoona kulli aabaqdii oo la arage wali ku dambooyi doono la arage unnu wal kale mu wadanu xumaan ma qabnu islaan ma haysanu lankuun wala liin dili may digil imirifle an ataa wal an kasaaso lankun aawjay sagaashun ishan ajara aadis toddobaatun ishan ajarta labaatan sana yaa qahooti la kala jaray wallaha baraay markii la kab neebsaday ilaaha marsi jaray kolkun lankun siin duugay meela siin ka samee galbishoo shani lankii wal dililay liinka warsii al'aana sabar u waaysinyin hamii maalan booro haayaan unumaylanaa had maylay ka sabaraane kii baadii roogo kii beled roogo abbaas lanki dili wal dili ka sabaraan hoob liinki jeedne dawladdiinnin dhaxoytiba hanunga horkoyto baabsha goonow ununa wiji kala biyaan haddana aan warkay gaabanye aan xasin jurili aree reer dooya ahaa khaasatan reer baydhawi ahaa digil imirifli ahaa koonfur galbeeda ahaa marka odka ana ka hadalaaw raadinta cadaaladda loo raadinaya walaalkeena cabbaas siraaji ee allah u naxariisto cabaas siraaji ama cadaas sheekh cabdulaahi sheekh siraaji wuxuu ahaa wiil dhallinyaro ah in muddo badanna wax u soo baranaya siduu dalkiisa u horumarin lahaa maanta markuu gaaray heerkii ummaddiisa wuxuu u qaban lahaana dalkiisu uu ka noqday wasiirkii ugu dhallinyaro ahaa dowladihii ugu dambeeyey ama lasoo aasaasay xilliyadii dambe cabaas run ahaantii haddaana dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada uu ka soo jeedo cabaas sheekh cabdulahi sheekh siraaji wuxuu noo ahaa hormuud wuxuu noo ahaa iftiin wuxuu noo ahaa tusaale aan ku dayn karno maanta iyo berri wuxuu noo muujiyey mustaqbal ifaaya wuxuu ahaa sidoo kale wiil dhallinyaro ah oo maalin iyo habeen u taagan sida ummaddiisa soomaaliyeed ee dhibaataysan uu ku horumarin lahaa cabaas sidaa ka wada horeysan wuxuu ahaa qof ku soo koray ama ku soo barbaaray xeryo qaxooti kadibna waddankiisii oo burbursan dib ugu soo laabtay si uu ummaddiisa u horumariyo dowladdii uu ku jiray walaalkeen marxuum cabaas sheekh cabdullahi sheekh siraaji waxay isku magacowday inay tahay dowladdii nabad iyo nolol laakiin maanta haddaan nahay eheladii uu ka soo jeeday cabaas siraaji waxay noo muuqataa
aan ahay soomaali ka mid ah maalinta dadkii u dagaalamahayo farmaajo aad u raacnahan ka mid ah maanta inuu qofkaygii uu dilo la yidhaaho mag baa lagu siinahayaa horta uma qalmo magna ma rabi mana qaadan doono qof mag ka qaata midkiisa ma ihi ani anigu waxaan u baahanahay zaalla madaxweyne zaalla madaxweyne wasiirka yaa farmaajo waxaan kaa codsanahayaa oo weli boqol iyo toban iyo afarta quraanka cadadiisa aan kugu salaamahayaa oo waxaan kaa codsanahay ninkayga nin ka dilay inaad turki ii geysay anoo taagan anoo taagan aanan ka maqnayn oo wadigiisa la ii furo aan arko ninkayga aad ii dishay aniga maaha qofkayga xashiis waa nin jiro oo labaatan jir oo hooyii aaba ku soo tacabeelay oo wax lagu soo baray dhibaato oo loo galay qaxooti meel kasta lala maray dhibaato kasta loo maray hooye aabbaa dhalay tal buu leeyahy walaal buu leeyahy casa buu leeyahy maxaa dhacay say ku dhacday in maanta qofkayga la dilo xashiish uu noqdo maanta maxay ugu qabatay aniga jaalle madaxweyne kuma moodayn waxaan moodayo maanta dhankayga inuu yimid baan ku mooday maanta waxaan ogolaa inaad qofkayga aad noqotid maanta inaan waxaan lahaa dowladdii burburtay ma moodayn dowlad jirtaan ku mooday dowlad isalaan moodahay dad walaalaa yimid baan lahaa waxaan rabaa in qofkaygii xaqaygii la ii bixiyo qofkaygi baa dhintay waa dilnahay maanta miihi qof nool miihi aniga magacan ka dhashay walaalahaabaa dhintay iska dhaaf wax kale geekoo taariikhda ee talabaatan sideed bili kow iyo tobnaad waliba antan sokoyne intun ehladii cabaas raaji wasiirkii wasaaradda dibudhiska wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska geeridii yani kakoyti galantii gardarada hayti dili dartiye iyo intan sokoyti ehladii waliba hajeediyaane dowladda federaalka yani walihaan jeediyaane dhalil in iyo diiku qaadan diyaarman eh waliba diyaaran ayeyna in lankii lankaasay dilay in cadaalada la jeeyo waana la dilo marka dowladda federaalka arrinteeda hayta koor wareegado hayta sababta shaanti in la koor wareegadoona ilaa hadda walan fahmaana ma aha wan dowladda federaalka wale ku sugaan ee cadaalad waliba fadaale cabaash sheekh siraaj lankii dilay mase cabaas cabdalla sheekh siraaj lankii dilay in cadaalada la marsiyo uusan la dilo fadaan ehladii lanka ku dhaladiina sabaasa raale kaeta horaan sheegnay intaasoo sheeg yani jeera sheegnay haddana ka nagaana arrintan wali sugaana dowladda federaalka wali ku sugaana inta iyo cadaaladda marsiida waana fuliyada haddii taas la waaye waliba nagadaase soomaaliya awalba toddoba iyo labaatankii sano oo laha dhaafi wali ka jirtay burbur burburkaasna wali waa sababan ahay qabiil iyo qurun iyo mataqaana wal lanka roogna marka arrimiyo hayan wal dabada ka haayi arrimoogi angna kaadayaan saas dartiye waliba ha jeediyaane marka baaqii xildhibaanada ku jeedan koonfur galbeed iyo intii kaloo raacsanaytay xildhibaanada ala alihi wasaxbihi wasalam ama bacd sida dadka iga horreeyay ay sheegeen maanta waxaan halkan u fadhinaa cadaalad raadintii wasiirkii howlaha guud iyo guriyeenta ee dowladda federaalka cabaas cabdulaahi siraaji runtii waxaa nasiib darro u arkaa in maanta ay taariikhdu marayso novembar labaatan iyo sideedeedii dilkiina uu dhacay saddexdii may isla sanadkan labada kun iyo toddoba iyo tobanka runtii waktiga waktiga yani u dhexeeya waa wakti aada u fog waay wakti aada u dheer waay sida dadkii igu horreeyay ay tilmaameen markii lagu doortay xukuumaddaadii lasoo dhisay rajada ummadda ku jirtay iyo sida hadda een, annaga hadda aan u jeedno wax aada u kala fogay noqdeen maalinkii aan lagu dooranayay iyo inta lagu doortay ka horna aad ballanqaadaysay in wax alla wixii musuqa la ciribtiri doono runtii musuqa tan yaa kow ka ah in cadaalad darro ummadda dhexdeeda yacni ay ay muxuu ahaa ummadda dhexdeeda inay kala tabadaan adigoo maanta madaxweyniha ulul amriga maanta waddanka ah inay dadkii kala tabadaan oo waxa laysku haystaana aynan ahayn dhul iyo wixii la midka aynan ahayn ay tahay naf go'day ciddii goysayna in tiirka lasoo taaga ay tahay mas-uuliyadda adinka idiin fuuli doontaa because ciddii la xisaabtami xisaabtami lahayd adinka waaye adinkaa laydinka rabaa inaad la xisaabtantaan yacni ogolaanshihiinu ku joogaa haddii sidii aad ku doorateen aa ka weyseenna wuxuu noqon doonaa in yacni kalsoonidii aad kalaabata aad kala laabataan iyo kursigii kaga tegaya Een, xildhibaanada intaasaan kula dardaarmaa een, waxaan leeyahay een, dembi aadan lahayn inuu ku fuulo wax ka weyn ma lahan adduunyada korkeed haddii ninkii wax dilay ulul amrigii maanta oo madaxweynihii farmaajo ahaa uu ka meermeero uu unan fulinin cadaaladii ciddii la xisaabtami leedahay mas-uuliyadda fuulaysaa dembi aadan lahaynana korkaaga naqanayo waxaan idin leenahay marka adinkaa laydinka rabaa go-aanka saxda ah inaan qaadataan waxa aan la hadlayana waa xildhibaanada dowladda federaalka ee soomaaliya lama hadlaayo xildhibaano gaara lama hadlaayo waxaa la hadlayo waa xildhibaanada soomaaliya qof kastoo ay mas-uuliyaddiisa saaran tahay xildhi- cabaas wuxuu ahaa yacni nin muwaadin soomaali u ahaa nin qaran u ahaa ma ahayn nin qabiil ma ahayn maadaama nin qaran uu yahay ummadda soomaaliya dhan ay mas-uuliyaddiisii saaran tahay iyo waajib ku tahay inta xildhibaanoo meesha joogta inay cadaaladdaas dhinac ka raadiyaan inta yacni muxuu ahaa la soo taagan inay cadaaladda la fuliyo inay ka soo yacni yacni habeen maalin inay ka soo horjeestaan u taagan dadkaas yacni aakhiradooda iyo adduunyadooda waxa waaye ayagaa si gooni lagula xisaabtami doonaa laakiin inta kaloo soo hartay waxa aan ka sugaynaa waxay tahay inay yacni la xisaabtan yacni muuqda inay la xisaabtamaan xukuumadda iyo madaxweynaha waagaag dhuusidyaal haanas waliba hayana mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed iyo shacabka ka nool magaalada baydhabo oo dalbadaaya intii cadaalada la horsheena askarigii dili wasiir cabbaas siraaji oo weli ka raahaysadahaaya guro kiyaala mise minkiyaala magaalada muqdisho haddaba taas cadaalada isweydiintu walibu ah ballanqaadyadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo iyo ku mid hayeen amniga horumaryowka dalka iyo cadaaladda haddaba qodobkan waliba daliilanaya anti dhinaga cadaaladda weli dowladda federaalka soomaaliya iyo inqaadan yeego tan sheenasa anti dowladda federaalka soomaaliya kalsoonidii shacabkan qaban maylasi ku dhunta
irii hoos aa i ammaan abaar i aarang udur i aafimaad iskudha'i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani alew sitamankun gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee medki aragtidiis waaye ida iskarabay umbo araawe arlaada baan rogi ma arawna ilow iridahan ku muudahayna ma udur dheeraday afshayli waayaa idika reebay iniisi sheegen walku hoonya aynoga ha ka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabe inamaysi iniiska fiirada isbuunyo iniiska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheengne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysato intii koo damboytana ha in sheegdo akhuna medical center isku dhame ee aan moogatay isbitaal aqabka caafimaadka ina unkumaqanayne oo muto ka daawaysid akhuna medical center yamaybakiinka diyaaraha dhakhaatiir khibradan le adeeg
waagaag dhugunsidayaal weli wali la dareertana barnaamijka kulanka warsan magaayay socdaal idaacadda warsan u farsamadana b k waliba hawada siinku lahaa hamiifayl maarayaha garoonka baabuur buuba degaanka magaalada kismaayo oo faahfaahin ku bii qalaba laka godoonsii magaalada kismaayo kaasi oo lunku tirogaliy intii laka maamulo garoonka baabuur degaanka magaalada kismaayo maarayo garoonka master jagadong oo idaacadda warsan la xiriirtay iyo wali use sheegay intii qalabkan yoo ka wareejeen wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adda u n d b islamar hantaasna iyo eedanka kama naqaayaan kaasi oo lambaaxanay xillatan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya goroommada dalka soomaaliya us arrintaasiin hel master jagadoon oo arrintaasi oo arrimo kale ku hadlaay weliba hadalay isku mid tahay
waan ku dhowahay maxamed aadan socdaal aad baan ugu faraxsanahay sida wanaagsan aada u tabanaysaan wararka la xiriira horumarka iyo maaragtay dhiirigelinta bulshada aad baan ugu faraxsanahay haddii aan in yaroo kooban idinka siiyo horumarka iyo guud ahaan qorshaha barnaamijka maamulka garoomada jubbaland ama garoonka kismaayo gaar ahaan oo hadda aan hadlayo maaragtay aan ku sugnahay howlo badan ayaa ka socdo shirkado badan oo duulimaad gudaha dalka iyo dibaddaba hadda way ka howlgalaan garoonka qaababka uu shaqeynayo iyo guud ahaan habka shaqada waxyaabo badan ayaa lagu soo kordhiyey marka aada eegto qaabka hadda meesha ay wax marayaan iyo qaabka shaqo iyo sidii jawiga iyo shaqada shalay ay ahayd faraq weyn ayaa u dhexeeya dhanka amniga eelaboorka aada u horumarsan yahay amnigiisa boqolkiiba boqol weeye waa la isku hadleyn karaa diyaaradaha eelaboorka ka shaqeeya waxaan bilownay inay gudaha eelaboorka habeenkii ay seexan karaan diyaarado badan ba habeenkii marka ay safartoodii ama shaqadoodii maalinka soo dhamaysto gudaha eelaboorka kismaayo usoo hoydo halkaas seexdo subaxii aroortii halkasa oo subaxniman halkaa maaragtay shaqadoodii iyo hawshoodii ka sii maaragtay ambaqaado halkaa ka wato taa marka waxay kutusaysaa in jawiga eelaboorka iyo guud ahaan qaabka u shaqeeyo ay saamixi karto noocyada diyaaradaha ama duulimaadka ee kala duwan ay halkaa maarata dhammaantooda maarata ay ka howlgalaan maanta adeegii shacabka ay u baahnaayeenna halkaa aan u fududaynay sidoo kale dhanka amniga eelaboorka wuxuu la mid yahay eelaboorada maaragtay maanta sida wanaagsan u shaqeeya ee bulshadu ay ku tiirsan tahay wuxuu ka mid yahay koonfurta soomaaliya marka ay noqoto waa eelaboorka labaad ee ugu weyn taariikh ahaan dalka islamarkaan hadda dhanka amniga marka aan ka hadlayno waxaa lagu soo kordhiyey qalab casri ah noocyada maaragtay loo yaqaano security machine scan machine walk in machine noocyada dadku ay dhex maraan noocyada maaragtay scanka la dhaho ee laagagesa boorsadaha dadka loogu talagalay in ayagana sidaa oo kale lagu baaro la dhex mariyo marka hababka eeraboorka maaragtay galidiisa waa habab aada u sareeya amni ahaan aada loo xaqiijiyo sidoo kale xagga aviationka waa dhisnay dhalinyaro gaaraan u tababarnay maanta waxaana soo gaaray qalab casri ah loogu talagalay xagga socdaasha hawada iyo maaragtay wuxuu tilmaamayaa guud ahaanba waa qalab casri ah loogu talagalay in diyaaradaha dhaqdhaqaaqooda lagula socdo hawada marka ay ku jiraan kuwa sida khaldan hawada soomaaliya usoo gala kuwa maaragtay dul maraayo hawada meesha hadda aan joogno iyo gudaheena dul maraayo dhammaantood halkaasaan ka arkaynaa sidoo kale qalabka wuxuu maaragtay inoo suurtagelinayaa inaan la socno isbedelka cimilada haddii kuleel zaaid uu jiro haddii qabow inta degree centigrade hawadu ay marayso inaan la socno automatic weather focus machine waay waa qalab gaar ah anteynadiisa gaar ay u tahay la rakibay islamarkaana satellite-ka maaragtay dhaqdhaqaaqiisa aan remote iyo computer gaar aan kala soconayno wuxuu ku xiran yahay qalabka muqdisho lagu rakibay waan isla soconaynaa dhaqdhaqaaqa maaragtay guud ahaanba jds diyaaradaha hawada ku jira ayuu ku rakiban yahay waa qalab maaragtay casri ah aad baan maaragtay ugu ammaanaynaa hay-adda duulista hawada soomaaliya sama fursadaasi ugu horeysay ee qalabka maaragtay nagu soo gaarsiisay iyo wasaaradda gaadiidka dowladka hawada ee dowladda federaalka sidoo kale u hambalyeynaynaa waxaan rajeynaynaa in dhalinyarada ugu horeysay tababarka xagga qalabka iyo qaabka loo isticmaali lahaa mar dhow la furi doono oo aan ka qayb gali doono dhalinyaro aan u diri doono qalabkan wuxuu qeyb ka yahay guud ahaanba maadaama sanadka intuusan dhammaanin qorshaha dowladda uu yahay in hawada soomaaliya si buuxda gacanta soomaaliya lagu soo celiyo waa in taawaradii dalka isgaarsiintii iyo qalabkii hawada soomaaliya lagu maamuli lahaa dhammaantiisa lasii rakibo marka dagaalka guud ahaan dalka laga sameynaya ayuu ka mid yahay waxaan aaminsanahay qalabkan meelaha la geyn doono maaragtay in sida maaragtay caasimada ama maaragtay baydhabo oo ah xarunta kumeel gaarka ee dowladda koonfur galbeed in maaragtay nafteeda ay kamid tahay iyo dhammaan guud ahaan dalka meelaha ugu muhiimsan oo xagga isgaarsiinta ee labooradu isku hir in loo sameeyo ay laazim tahay aad baan usoo dhaweyneynaa marka anagu meel fiican bay arrintu noo mareysaa waxaan u sheegaynaa shacabka soomaaliyeed maanta in fursad qaali aan haysano in cid kastoo ku haminaysa xagga duulimaadka shirkadaha aan soo dhaweyneyno maamul maaragtay aada u firfircoon diyaar u ah in ay dadku u adeegaan in ay horumariyaan shirkadaha si baahida bulshada dhanka duulimaadka iyo adeega garoomada loo dhamaystiro annagu taasaan u taaganahay waxaan gudanaynaa waajibaadkii awaamirta ay dowladuna siisay meel fiican ayayna shaqada maraysaa waayahay qalabkan dhanka hawada ama saadaasha ama diyaaradaha kusoo adgudbaa hawada soomaaliya ee lagu isticmaalayo la idin keenay ama la keenay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo daban waxa u baahan yahay howlo aada u fara badan shaqaale loo tababarayona daban waad sheegtay qalabkan suurtagal ma noqon kartaa in sidii loogu tilagalay loo isticmaalo mudan
qalabkan waa markii ugu horeysay oo qalab noociisa ah la keeno ama laga rakibo garoomada dalka markii ugu horeysa hadda saan ognahay muqdisha laga soo maaragtay bilaabay oo mashruuca maaragtay qalabka lagu soo rakibay meesha labaadna waa aerobortka kismaayo waxaan rajeynaya sidoo kale in meelo kaleo badan oo ahmiyad gaara uleh dalka iyo shacabka soomaaliyeed qalabka uu gaari doono waa qalab aan isleenahay waxyaabo badan xagga adeega qiimo badan ugu fadhiya shacabka soomaaliyeed iyo dhismaha haybada dowladnimo wax badan kusoo kordhin karo si madax banaani iyo maamulka garoomada dalka ay ugu helaan awood ay ku maarin karaan hawsha daaxadda leh ee dhanka hawada qalabkan waa qalab automatic ah wuxuu sheegayaa ama uu hagayaa diyaaradaha hawada ku jira iyo ciryaamada iyo kuleelka hawada sidoo kale saadaasha roobka iyo qoraxda cimilada nafteeda ayaa maaragtay qalab gaar u ah ayuu leeyahay radiator wuxuu leeyahay xagga maaragtay kuleelka iyo hawada baresharkeeda sheegayo sidoo kale diyaaraduhu inay soo tegi karaan iyo in marxalada maaragtay baresharka hawada oo ay adag tahay ayuu sheegayaa waxaa kaloo lagu ogaan karaa jihada maaragtay dabeesha ay u socoto directionka dabeesha iyo dabeesha miisaanka ay leedahay waxaasoo dhan ayuu maaragtay naga saacidaya waa qalab dadkii qalabka ku shaqeyn lahaana tababar gaar ah oo loogu talagalay ayaa mardhow furmi doono tababarkaasoo muqdisho ka dhici doono hay-adda socdaalka iyo maaragtay hay-adda aviationka ama scama ayaana tababarkaa qaban doonto waxaan aaminsanahay in wax badan uu soo kordhin doono oo qalabkaana uu noqdaa qalab horumariya baahida dhanka duulimaadka hawada ee garoomada dalka
zainab inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay dahiradin inta injeed daarudawa hosbital usmay daarudawa hostal leyli lemay fola isbitaal daawan yaadlu wamay way diin diriko diinlay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya dhamiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramow kana alla iskule da'yar ibbilaan togow i eriirdhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinku ku daaweeye ankudayma doronaaten daarudawa hosbitaal dictor alunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi dr maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom bikemistry ikan sheybaarka c b c ya meele diyaarkinka ee horey indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri
maxkamadda sare ee somalilan weliba go'aanku deertay doorashadiisa kabahi muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulkaasi somalilan geeka waliba maxkamadda sare ee maamulka somalilan iyo go'aanka madambaysa ee ku deertay doorashadii tumiisa diidi bilunga ka dhiidi deegaanada maamulkaasi somalilan oo uu suka guulaystay muuse biixi cabdi shir jaraydo oo geeka warbaahintan ka qobodana madaxda maxkamadda sare ee magaalada hargeysa iyo waliba iyo ka aqbalena natiijada iyo ku dhawaaqeen guddiga doorashada yoogona sheegay intii ilaahay hatu wal dacwo een ahnan gudbin waanu yoogo arrintaasi oo arrimo kale ku hadalow qaranku ay soo saareen sidaa la socotaan natiijada kama dambaysta ah waxaa dastuuriyan leh maxkamadda sare ee dastuuriga ah marka qaraarkii ansixinta ah ayaanu halkan ku akhriyi doonaa haddii ilaha idhaahdo inagoo la soconna inaanay wax dacwada jirin ama wax cabashoo lasoo gudbay aanay jirin hore inaanaan garnaq u gelin qaraarkaasaanu ku ayaanu ku dhawaaqaynaa marka qaraarkaan idiin akhriyaya isagaana ah maxay hayday gama dambaysta ah bismillahi raxmaan raxiim jamhuuriyadda somalilan maxkamadda sare ee dastuuriga ah waxay soo saartay qaraarkan nambarkiisu yahay mada obliig dada eber shan labada kun iyo toddoba tobanka kuna taariikhaysan sideed iyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka ujeeddo qaraar ansixin natiijada doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee jamhuuriyadda somalilan markay aragtay qoraalka sumadiisu yahay kada obliig xaka obliig hal toddoba sideed obliig labadii kun iyo toddobiyo tobanka ee ku taariikhaysan saddex iyo labaatanka bisha kooyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka kana soo baxay guddiga doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somalilan ujeeddadiisuna ay ahayd soo gudbin natiijada hordhaca ah ee doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan labada kun iyo toddobiyo tobanka kuna lifaaqan yahay shaxda tirada codadka natiijada kumeelgaarka ah ee doorashada madaxweynaha koobiyo siddeetanaad labiyo siddeetanaad saddexiyo siddeetanaad iyo qodobka iyo qodobka xeer number xeer number fourteen ee labada kun iyo koob iyo tobanka iyo xeer number twenty two thousand one iyo lifaaqyada koowaad labaad ee wax ka beddelkii kaabista lagu sameeyey xeerkaa iyo xeerka toddobiyo soddon two thousand seven ee xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo lifaaqyada wax kabedelkii kaabista xeerkaa lagu sameeyey markay aragtay tirooyinka codadka guud ahaan iyo gobol ahaan ee doorashadii madaxtooyada qabsoontay saddex iyo tobankii bishii kooyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka ee saddexda xisbi qaran oo kala ah xisbiga koowaad xisbiga ucud oo helay saddex iyo labaatan kun boqol iyo koob iyo afartan cod una dhiganta afar dhibic hal seben boqolkiiba iyo xisbiga kulmiye oo helay saddex boqol iyo shan kun sagaal boqol iyo sagaal cod una dhiganta shan iyo konton dhibic hal boqolkiiba iyo xisbiga waddani oo helay laba boqol iyo lix labaatan kun iyo labiyo sagaashan cod una dhiganta afartan dhibic toddoba saddex boqolkiiba markay u caddaatay inaanay jirin wax cabasho ah oo ku saabsan natiijada kumeelgaarka ah ee ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka qaranka iyo guud ahaan hannaanka doorashadu u qabsoontay oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen xisbiyadu muddadii sharcigu dhigayo oo ah toddoba maalmood gudahood kana bilaabanta maalinta maalintii natiijada kumeelgaarka ah lagu dhawaaqay sida ku xusan qodobka lix iyo lixdan faqradda koowaad ee xeer number twenty two thousand one markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraalada raadraaca ah ee xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka iyo natiijada kumeelgaarka ah ay ku dhawaaqeen koob iyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka markay aragtay qodobka lixi lixdanaad faqraddiisa saddexaad ee xeer number twenty two thousand one oo sheegaya in maxkamadda sare marka ay hesho qoraalada raadraaca ee xafiiska dhexe ee komishinka doorashooyinka qaranka islamarkaana hubiso xisaab ahaan iyo sharci ahaan doorashada inay ansixiso natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka markay aragtay dhammaan asbaabta kor ku xusan oo dhan waxay soo saartay qaraarkan qaraarka maxkamadda maxkamadda sare dastuuriga ahi kow waxay ansixisay natiijada kumeelgaarka ah ee doorashada madaxtooyada labada kun iyo toddobiyo tobanka ee ay u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka qaranka oo ah sidan kow xisbiga ucud oo helay saddex iyo labaatan kun boqol iyo koob iyo afartan cod oo u dhiganta afar dhibic hal seven boqolkiiba laba xisbiga kulmiya oo helay saddex boqol iyo shan sagaal boqol iyo sagaal cod oo u dhiganta shan iyo konton dhibic hal boqolkiiba iyo xisbiga wadani oo helay laba boqol iyo lix iyo labaatan iyo sagaal labiyo sagaashan cod una dhiganta afartan dhibic toddoba saddex boqolkiiba taas oo sharci ah in xisbiga kulmiye oo helay tirada ugu badan codadka kuna guulaystay tartanka doorashada musharaxiintiisuna ku guulaysteen xilalka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan oo kale ah kow musharaxa koowaad ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildiid oo uu ku guulaystay jegada madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan laba musharaxa labaad ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire oo ku guulaystay jegada madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan qaraarkani waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo labaatanka bisha koobiyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka guddiga garsoorka kow aadan xaaji cali axmed guddoomiye maxamed cumar geelle xubin cabdiqaadir axmed maxamed xubin maxamed faarax siciid xubin cabdiraxmaan jaamac xayaan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cali shucayb sheekh ibraahim nuur xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin yaxya cali idriis xubin axmed diiriye khaalid xubin sahre ismaaciil oo ah kaaliyaha sare ee maxkamad sare dastuuriga ah dhammaantoodna way saxeexeen intaasuu inoogu xidhan yahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aflah specialist hospital isbitaalka gaarka ee afla
ilmo wahado laantisna egango aadaneegan baahanyi afla isbishaaristi hosbitalna caafimaad iliisu ambadan isbitaalki lan oomanayo aflaha isbishaaristi hosbital abshir i ijaaba eebigan hanin adeejiyo aflah specialist hospital ini ilbaabadiis baydhowla ka balaga idlay ku dhuuridii oloolalay ku dhuuridii i eredlay ku dhuuridaaba caafimaad eebiga qaba ilow adeeg caafimaad oo kumbad eh meelalakiinka diyaariyo aflah specialist hospital bukaan hoo eta aflah specialist hospital ho ada bukaan weda aflah specialist hospital bogshay gal baarta baarto afla specialist baarta baartidiis mayba ku mid aha surgery department qaybta qalinka pediatric qaybta awlaada oti qaybta digtoorka fadheeda udulka aan ka sheegdadaasa usuulinkuwa ka dhegansidow laboratory qaybta shaybaarka
وهاجاك وسديالك قيمة يقدرين مدن ولي ولي بنو دو سدايتنا إذا عدا ورسنا مقالة بيدبو مقاقي سعبالو إذا عدا ورسنا وفرسمة بيكيو سيتو يسيد دبع لما آلد سطر لايكي اللايف ستريم كي يميل كسي سيروك دان سيتوسن ينقل درتان ولينا سنغلنا همين فايل dawladda Soomaaliya iyo qadar oo shal saxiixdi heliiska bahow 2 milyan oo dollar wafdi ku dareeri dowladda qatar ee geeka deeri magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya iyo waliba ka koobanaya ilaa shan xubnooda walina ka jaray agaasimaha hay-adda horumaryowka dowladda qatar wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgeliyowka horumaryowka dhaqaalo ee dowladda federaalka soomaaliya ambasador jamaal maxamed xasan wasiirka amniga gudaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow wasiir ku-xigeenka arrimo bannaanka iyo iskaaladowka caalamiga dowladda federaalka master mukhtaar mahad daa'uuda iyo waliba si diirin hankadhowaayena wafdiga garoonka magaalada muqdisho agaasimaha guud ee horumaryowka dowladda qatar khaliifa bin khaniifa binu jaazim oo heliiskan dowladda qatar wakiil uusan kahay yaa waliba uuse sheegay antiyo dhisi doonaan wadada andhahayta jowhar iyo magaalada muqdisho oo ah sagaalun kilomitir iyo wadada muqdisho iyo afgooye iyo dhisowka hay-ado walbarashada shaqalan abuurow masalan suubiyow dhallinyarada soomaaliyeed waanu mas-uuliyiintii meelasii ka hadali oo arrimooga sii arrimo kale eedan faahfaahi سعادة السيد جمال وزير التخطيط والاستثمار والتنمية سيدات السادة منذ سنوات عديدة تعمل دولة قطر جاهدة لدعم جمهورية الصومال ومساعدة الشعب الصومالي الشقيق لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها وتجلى هذا الدعم في المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الحكومة القطرية والمؤسسات غير الربحية في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والتغذية وال- والمياه والإصلاح وغيرها واليوم يصر صندوق قطر للتنمية أن يجدد تعهد دولة قطر في دعم الاقتصاد الصومالي من خلال حزمة من المشاريع التنموية التي تهتم بالتنمية البشرية وتطوير البنية التحتية وذلك من خلال مشاريع تعليمية وإيجاد فرص عمل للشباب الصومالي بالإضافة إلى مشاريع جوهرية ومهمة في الطرق بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي أن اتفاقية الشراكة التي يقوم بها صندوق قطر للتنمية بت- بتوقعها اليوم مع الحكومة الصومالية تشمل مشاريع تنموية تتضمن مشاريع آه، تنمية وإعادة تأهيل مباني حكومية مشروع إنشاء طريق مقديشو جوهر بطول 90 كيلو متر وطريق مقديشو أفوى بطول 30 كيلو متر بالإضافة إلى دعم برامج التعليم في الصومال بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع مشروع تمكين الشباب أي الشباب آه، وخلق فرص العمل عبر مبادرات تدريب مهنية وفنية في الحكومة وفي جميع الولايات الصومالية المختلفة وذلك بالشراكة مع مؤسسة سلفي يأتي هذا التعهد ترجمة لالتزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الصومال حكومة وشعبا ويساهم في ترسيخ العلاقات القطرية الصومالية التي كانت دائما وما تزال متميزة ومتينة بكل المقاييس ويهم دولة قطر أن تقدم أفضل ما لديها من خبرات وقدرات في مجال التنمية البشرية لدعم جمهورية الصومال وذلك من خلال إشراف المؤسسات القطرية التي كان لها حضور آه، كبير اليوم والمتخصصة في مجال التمكين الاقتصادي والتعليم و- آه، آه، والتنمية نأمل أن يساعد هذا التعهد جمهورية الصومال الشقيقة في تحقيق أهدافها وخططها التنموية الوطنية وأيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن أبرزها ضمان التعليم بالجودة العالية وتوفير, وتوفير البنية التحتية المتطورة وتعزيز النمو الاقتصادي والسلام عليكم ورحمة الله bismi وبركاته llahi raxmaan raxiim aada iyo aada u mahadsantihiin dhammaantiin dad ka soo qayb galay xafladdan qiimaha badan ee maanta halkan lagu qabtay sidaad ka muuqata gadaasheeda waxaa maanta halka lagu qabtay xaflad lagu kala seexanayo mashaariic fara badan oo ay kala seexanayaan dowladaha walaalaha ee soomaaliya iyo qatar mashaariicdan seexanay waxay u baday waxay dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha waa jidad dhismayaal shaqo abuur waxbarasho waxyaalahaasoo dhan ka kooban yihiin haddii alla idmo eh, lacag fara badan ayaan kala seexnay maanta halkan mushaaracdaas ku fuli doonaa dhowaan ayaan waana bilowdeen qaarkood inta kalena waa bilaabanayaan Eh, shirkadaha ama hay-adaha dowladda qadar ee mashruucan wada waxaa asaas u ah ugu horeysa hay-addan eh, sanduuqa qadar eh, hay-adda waxbarasho education qof oo la yidhaah eh, hay-adda qadar Eh, waxaa kaloo ka mid ah hay-addan shaqo abuurka ee silatag iyo dhammaan hay-ado kale fara badan oo qaybka mashaariicdan laga fulinayo waddanka waana bilowdeen waana soconayaan insha allah waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inay ku faa'iidi doonaan wax badan noloshooda ka bedeli doonto aad ayaa mahadsantihiin hadda
clean nation waste management shirkadda maarayowka qashinka habahay dhatiya bermakatuma maasa mandhatis qashin buu hono martale ka soor ismuujmuujaasalay maama mahadsan ogaw kalaan baan ema kuusow hadalka ilow kambaniya lan heli ku adkaaday qashinka heray inboobsiike hay kambanigaas clean nation kambani usubu nadaafadda lan hil saari clean nation kidki hor kuurbiyaabay dhoba kurjud kurjud qashin ee u kuusanaada jarti clean nation inti koyti koy arag nadiifnamaadi ii nadarka lan waalay laamiyaalka clean nation kambani agabshay koon ku dhimanayna kumbad ewn kulyoonka hoolan kuusowka qashinka ii koranqaadowka nadaafadda koo ilama walan hayne bajaajaha mulka e yaska babaalgalan clean nation waste management waana lankataragalin hayta beledka ini ban ka hadhikaan
kuusaad lama yimbir walaa koo qaldan ma io qaldan idul marta aanu koy may qashin le antuun kuusan aada inta le moos dhubiyey iyo qashin iyo ushaasho
waagaag dhugunsidayaal ka qiimo iyo gadirinta leh isqabqabsiga ka teegan maamulka dowladda hoose ee degmada buurha kaba oo irka isku shareeri xille lama qof oo sheegdayta maamulka dowladda hoose mise dhaqaalo aruuriyowka ee degmada buurha kaba ee gobolka baay iyo krogan degmadaasi iyo walibahbaaha ee qayladhaan oo ha ku weerahayta malaaqada dhaqanka ee rooga degmadaasi buurha kabe taasi oo salka ka hayta anti lamadaasi qof qof kasta digreetus kuwada wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed hatana qofba qofka kale aan araga korno oo mararka qaar hataa laku yaabo anti rasaas iswadaarsadaan malaang maxamed ooyow ibraahim oo ku mid ah malaaqyada degmada buurha kaba ee gobolka baay oo xalla hareedii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weli usi sheegay intii arrintaasi walku qabdo unbaahanta hoo la deeri waayona ama wallaku qabd waayon dhibaato ku dhalada korta idaacadda warsan iyo arrintaasi oo arrin kale sidii walbadan yeen ku ogaata waliba qadka taleefanka kala xiriirtay malaag maxamed ooyow ibraahim oo rooga degmada buuraha kabe walin hadlaysi ku mid haye magacay maydhare mamasada kudaayanare maka mid ee adduunyada dowladda qabe qabila ka dhisanta xildhibaana ka dhisanye isrusaadi ka dhisanye walkasta ka dhisanye danka xildhibaanka jeysane xildhibaan kala habqorin يدودي يا دبورك لما الله قرين لما تقرين ملاشو لأنو لما يقفل لسجلة هاي يجا تمريكو بريدو انت لم تفتحت لنكو لحكي لنكو انا بيزنوني فرون اقوي فرون كيتر عارف السيد تفر مليون لسنو مدين المعاقل محقور لانك لك الحقورتي ومن يدفك عن كتالي اوهي جرعانك على عجلتي shalideen hadda qolqolan hogaamiyada may samee ku codsadee kristan may ku codsadee ulidim ku codsadee intilanka xildhibaan iskaandadi la tiri jirin
waayahay ugaas afka wali ku dareemay in lama qof oo dowladda hoose lahan magacaabay degmada buurha kaba hadda la sheenay ee murugna ka teegaye waayahay nimanka marka lamadyood dicretisha la wedadanaa لما عاوز عاوز نفسه لان كون ده قبيل يا قربي لان كون قبيل يا قربي لان اللي بانك مكي كسو اللي بانك مكسو ملاك مكسو اريان كو هي لان كون ده يعني حجان فيه لكن ده في حد قربي اللي دي دي ما بس waayahay
ويا ويا
waayahay ee malaag maadaama arrintaada ka dhawaajide te ee koo in malaag weda kan kalena ee malaagba makasoo us eri may ku yaabo may ku yaabo may ku yaabo may ku yaabo kan aad gadaal ku riixayta in dawladda anfadaane koonfur galbeed iyo wadata kan kale hadii taagasan hildhibaanada linkeedan hildhibaaniga duudiwan hildhibaaniga may leeyin lagunan qoran seeli sakan rooge una maxqorne diinta labaasi kuwa kuwa dawla maduu diintari lare gabiilku diintara saar diintara saara nagade maya maxaa way ka dhigay in malaaga tan diintadu go'aan qoran milkiin ka dhigay waayahay marka malaagii malaagii guud oo meela et may go-aan un ku deeri waaytay ada laftirka antiyada warbaahintaan beegsan ku hor go-aana deeri may go-aanka deeri bari adiinaga rahanye oo diinsadaada qabiilka rahanye libaadhe rahanye intii la meelmari haye haddii lakaas ma meelmariw lagina wargadhaxansiina meeri lagu oranay lin sheegna fadaay horta maadaama arantun dhiidi may go-aan ay qaadado kortan adil ugaaskii beela et ee go-aan oo ay kiin degsan intaada qaadato go-aanka shirada milii waliina leeyaa dadka eelale dhaxdhi kuur laakiin horta shirada intii ni ogaato dowladana ni ogaato intii lama lan lankoo hilabaanjay makastaw magaakii makastaw liye ilankoo kala inta dadka kordhowda dadka kordhi dowladda lahagiisi lan haddii haddii lanka lahawada ulisheeno arrimaha gudaa sheento ayaa hibil adikoo qaadnay lankoo dirin ilaah kafaylahayti managan wargabeela hasii kaas tan wargabeela hasii dul jirkan neefkoo kale qabuurahayba taasa eeg iidan kumaasana marka may ku yaabo in maamulka koonfur galbeed shaksiga ada wedam ee shaksiga kale maamulka usuwada shaksigan kale ada gadaal ku reehayd shaksiga anaftayba lankaa lama toolinyan misal jeli lamada bas lamada miskaa jeli lamada ani dhan lama misal jeli laakin misal markaasyo fada ilabaana miidolka reer
nimankan laha magacaabay ee sidaada sheegdi qof kasta wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed digreeto kushal wedadan anta qaabilsiin anta lahan magacaaway lamaadaba lamaada lama lamaha ku muglay waayahay xubinti lahan magacaawi waatee maaliyad wa maaliyadda lahan magacaaway ah ee marka mas-uuliyiintii ee roogi degmada buurxa kale aan si kulun weelradan may go-aan un ku deeri waayn arrimaha gudaha la kusugahay arrimo gudo hoob aranti weelu waay ti ee odayaalkeetina go-aan rasmi aysan qaadada kortan majer maaha go-aankaas meelanta kor mahnin bana jeega samiidka u gura samiida mabiril kulooga intinan kuuli sheenay oo hiirlika sheeni go-aan ma qaadan shalay weftinnin kooy ilaahay amarshay xildhibaana kooy arinti listusi may arey eelay ma arey anixan nagada doonee bal dawlada sadaato luweelaan tillaabadan hool lamada qof ee dhanka maaliyadda lahan magacaabi ee sidaas sheegdi dhabetaba ee wasaaradda arrimaha gudaha warqad ku shal wadaan dikreeto magacaabis ee labaadaba may ku yaabo in dhibaato sheeno oo dagaal sokeeya meyle ka bilaabdo oo bulshana dhibaataha ku deerta adila malaagi eeta go-aan ku deeri waayta ay mas-uuliyadda iyo ogaado kor go-aanka deeri go-aankanka deeri may lanka hiilkeena reer yataan kan adareebti kan adareeb arrimaha guda arrimaha guda akbaarka halaag nidadangal laga warbaadinkiisii kooyo intan teleefon hayin darwari indila mabergida kulo wala jimta akbaarni ko anna kireyay min min yahiye aya nagal nabti afuru waayahay anka dambeyntii marka may baaqi jeedii lahayd may baaqi jeediye oo tabe inti lamu la jama garada wasaarada arrimaha gudaha lamu hamadiyo dalbaan
mas'alo wal isweydiiye kolmarydi taariikhu muwafaq medical center ma isku taalo allah mar hor iin sheegdi maaweelo owlaadaan ixtidaahiyey madi madi mas'alooda hooba deerta shilaaya mayuleen caafimaadna muwafaq medical center masqanta hoo kahayte dhakhaatiir maskan leh mawlaada aqoonka shabay meel kala adoo inimbana muwafaq medical center yiimadohayla fiiri maxdayaasa xaqiiquwa mar hori la ogaad meeldhaanta way waay muwafaq medical center may kaloo kiindheera mishiine casriga eh malyuumaadlanka doorsadaana meeliyo tubiyiin ahaa muwafaq medical center mashiine casriga ee muwafaq medical center dhakhaatiirta roogta ku howlgalaas walba ku mid ahaa ultrasong lakabaaraw wadnaada keliyaalka beerka iyo weliba kaada heesta iskaan laasar oo akhriyaw guud ahaan cudurka ka jara jirka bini'aadanka shaybaar casri ah oo lakabaaraw cudurada shalgadiisan sida kaadada dhiigga saxarada iyo weliba cuduro kale wali kaloo ku howlgalaya dhakhaatiirta shale dhakhtarka owlaada bediatrigi dhakhtarka cudurada guud iyo dhakhaatiir kale
hagaag dhugunsadayaal wali hasdadeernay barnaamijkii kulanka warsan qaybtiinka damboyti guddiga difaaca baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya wali booqday ciidan tababaranka dareer saldhigga turkiga iyo keergilyan magaalada muqdisho guddiga difaaca baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waliba geega booqday saldhigga dowladda turkiga ee magaalada muqdisho kaasi oo ka dareerta towbara tayo sare lankaweelow ciidamo dayrow afar boqol oo aniska jara saraakiil saraakiil xigeen iyo ciidamo eedan fara badan gudoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya xuseen carab ciise oo kulunka la qaadadi saraakiisha dowladda turkiga ee tababarkan biyahaya iyo waliba uuse ku dhagaysaday warbixin ku saabsan habka lan tababarow ciidankaasi iyo sidan wajaha doonaan deegaanada shabaab iyo roogaansada hadalka lankadhiki xuseen carab ciise yalla hadali ciidamada tababarkanka dareer usugoona ka dhiirigeli antiyo ku faa'iidaysadaan tababarka iyo xeerka oo sare lanqaadow maadaama yo-eyin geesiyaalkii difaaco lahay dalka soomaaliya waana la dagaalamo lahay cadowga ummado soomaaliyeed ee al-shabaab siduus hadalkan dhiki sidaas oo kale gudoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo kulan gaare la qaaday saraakiisha soomaaliya ee ku mid hayeen macalimiinta biyow tababarkaasi walin warbixin dhinacyo fara badan taabadaas usa siiyey sidii tababarka usan dareera iyo dhiniga lagu fadow in ciidanka lanqalabeeya gudoomiyaga iyo waliba uuse sheegaya intii saraakiisha kaxoolan iyo wadan howl eedan wanaagsan isla maraxantaasna qaranka soomaaliyeed baaldahabeeyo ku gala doonaan waana sii xoojiyaan sidii tababar dheeraad ee lan sii lahay ciidanka kureeda wadanka soomaaliya oo xilligan galahay marxalad eedan fayla waana use jeeliyey intii wadanka reedhanka nagada marxaladoogii shal duwanaa ee dalka soomaaliya hamari waliba uuse sheegaya intii soomaaliya dhibaatadan yeenka jaro korne oo ku baha doonta taasina sababan nagada doonaan ciidanka qalabka sida ee dowladda soomaaliya waanu isugu dalbaday mas-uuliyiinta ciidanka hanti dalka soomaaliya xorriyadiisa reed han nagan islamarahantaasna ciidanka ajanabiga wadanka ku bahan sidii soomaaliya in iska filanaada islamarahantaasna reedland ka fiiri sanadadii ama todobaatameeyadii dalka soomaaliya marxaladoogii usilahay iyo diyaaradoogii gaasha manaayay ee dagaalka dhiniga irka ku buubay xuseen carab ciise yaanka dambeyntii waliba uusa hambaliyo indiray dhammaan saraakiisha ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya walina sheegay hantiyo ku guulaysado doonaan adow kasta oo wadanka wajah waagaag dhugunsidayaal qodobkaas walibaan dambe ooyey barnaamijkii kulanka warsan oo uu kiisinkula dareerteen idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka intuusa dareeri walibaa siin saaray waana siinla dareeriyay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana waliba galan guinyiisiyahay saaxiibkeyga maxamed b k talniintii barnaamijkan barnaamijkay dambe uuna reedun ku kulmaana akhyaarta meelkasta isin roogdan waliba siinku kutabaanay sidiyo hamiinfayl idii barnaamijkan kulanka warsan andhugunsan waliba redninku helo korana barta internetkuuna kelena warsan radio com